بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ah noogu sheegay in gaalada iyo kuwa diintiisa iyo sharcigiisa ka soo horjeeda ay dhagar iyo hagardaamo joogta u maleegayaan dadka muslimiinta ah allah wuxuu noo sheegay in gaaladu marnabo aysan raalli ka noqonayn in dadka muslimiinta ay wanaag iyo khayr ku noolaadaan ayna ku farxaan dhibta soo gaarta mar walbana ay dagaal ku haynayaan ilaa ay diintooda dib uga celiyaan oo sidoodoo kale gaalo ka dhigaan saas daraaddeed allah subxaanahu wa tacaala wuxuu muslimiinta u jideeyey inay gaalada la jihaadaan diintooda dalkooda iyo deeqdoodana ka difaacdaan sida dadka soomaaliyeed ay ka wada warqabaan halganka ay muslimiintu kula jiraan gaalada waxaan kaga jirnaa kaalin muhiim ah geeska afrika marka la yidhaahdo dadka soomaaliyeed waa hormuudka dadka u taagan difaaca iyo uheelinta diinta islaamka dhulka soomaaliyeedna waa hoyga qof walboo muslim ah oo diintiisa iyo dadnimadiisa kala soo carara dulmiga gaalada muddo qarniyo dheer laga joogo ayay dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen ummad aan marnaba gaalada isku dhiibin diintooda iyo dadnimadoodan aan ka tanaasulin wax waliba ay ku qaadato iyo tadxiyo walibay ku bixiyaanna waxay ahaayeen dad laga haybaysto oo gumaystayaashu ay mar walba xisaabta ku darsan jireen inaysan si sahlan ku qabsan karin dhanka kale cadowga islaamku sinaba uma oggolayn in ummadda soomaaliyeed ay ku nabad gasho deegaanadeeda diinteedana isku maamusho waana laga wada dheragsan yahay wixii xamalaad saliibi ah lagu soo qaaday ummadda soomaaliyeed si dhulkeeda loo qabsado dadkeedana loo gumaysto cadowgaas islaamka ee aan ka hadlayno waxaa kow ka ah xabashada saliibiyiinta etoobiya wixii taariikh laysla soo maray wixii dagaal lagu hoobtayna soo dhex maray wax hadda meeshan looga sheekayn karo ma aha wax badanna dadka aqoon-yahanka ah ama waaya araggaihi way ka warrameen jihaadka awoowayaasheenni ay la galeen xabashada etoobiya oo marna gaalada lagu jebinayey marna muslimiinta lagu riixayey ee khalqiga aan yareenee muslimka ay ku shahiideen oo uu ku jiro hogaamiyihii muslimiinta axmed gurey malaayiin gaalahana lagu laayay waxaasoo halgana waxaa loo soo galay waxay ahayd in diinta islaamka iyo dadka muslimka ah lagu difaaco damaca guracan ee gaalada xabashidana la iskaga caabiyo ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy subxaanahu wa tacaala walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi اddunya waalaakhira wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun tanii markay xabashidu qabsatay dhulal badan oo muslimiintu lahaayeen ayna dumisay imaaraad fara badan oo muslimiin ahaa waxaa maskaxdeeda ka guuxayay waxay ahayd inay gebi ahaan dhulkaas gacanta ku dhigtoy gumaysato waad og tihiin oo inta badan dhulalkii muslimiinta ee imaaraadka islaamkaa ka jiri jireen maanta iyadaa haysata inta dhimanna weli way u soo hanqaltaagaysaa xabashidu marnaba maankeeda kama baxo inay inta dhiman dhulalkii muslimiinta gacanta ku dhigto xoog ama xeelad mid ay doonto ha ku qabsato imaaradii ugu dambeysay ee muqdisho ku taallay waa tii qabsatay dabayaaqadii laba kun iyo lixdii iyadooy horboodayaan canaasir murtadiin ah oo dadkoodii iyo dalkiiba gatay berigaas xabashidu waa la wada xusuustaa iyagoo lugaynaya ayay badda xeebta muqdisho istaageen qoryihii ayay foodda biyaha badda u geliyeen iyagoo aaminay inay wax soomaali la yidhaahdo u dhammaatay mar hadday muqdisho qori caaradii ku qabsadeen waad xusuusataan hadalkii xuseen caydiid uu maalinkaa sheegay isagoo matalayay xukuumaddii cabdulaahi yuusuf iyo cali geedi oo ahaa in etoobiya iyo soomaaliya la isku darayo hal baasaboorna ay wada yeelanayaan arrinkaas ma ahayn hadal la iska yidhi bal qorshe deggan oo laga soo shaqeeyey buu ahaa ayna wada qaateen madaxdii xabashida uu markaas mela zinaawi hogaaminayey iyo murtadiintii ay taangiyada ku soo qaadeenoo muqdisho xoogga lagu keenay balse bulshadii soomaaliyeed ee arrinkaas ka dhiidhisay jihaadkana u istaagtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma uusan dayicin jihaad qaatay muddo ka badan laba sannadood oo aan waxba layskula harin culayska ugu badanay dhabarka u riteen reer muqdisho allaha ka abaalmariyeen rag badan oo mujaahidiin ahna ay naftoodii u hureen haldoor badan oo ummaddani lahaydna uu allaha ku oofsaday jihaadkaas kadib ilaahay wuxuu qadaray in etoobiya ay lug habeen madow kaga baxdo muqdisho iyo soomaaliya oo dhan damaceedii guracnaana uu beenoobay hase yeeshee damaca guracana etoobiya intaa kuma uusan ekaanin balse waxay halkeedii ka sii ambaqaaday qorshayaasheedii ay ku doonaysay inay dalkan kula wareegto dib ayay ciidamadeedii u soo habaysay waxay soo gashatay shaati amisom la yidhaahdo dib ayayna dalka ugu soo laabatay qaybo badan oo ka mida deegaanada muslimka ahna maanta gacanta ayay ku haysaa waxaa ugu dambeeyey qorshaheeda hagardaamadii maalmo ka hor lagu maleegay muqdisho ee ra-iisul wasaaraha etoobiya abay iyo madaxda kooxda riddada ah ay ku heshiiyeen in ilaa afar dekedoodoo soomaaliya ku taalla lagu wareejiyey etoobiya weliba abay ayaa si qayaxan u shaaciyey inay rajeynayaan in labada dal ay midoobaan wuxuu ugu bishaariyey dadka waddankiisa inay muqdisho furan doonaan oy halkaas ka shaqaysan doonaan mashruuca abay ayaa dhammaystir u ahaa qorshihii ay madaxdii isaga ka horraysay qabyada uga tageen si uu u gaaro halkiisa liibiyaddu hiigsanaysay hadalka ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa ah qorshe deggan oo ay qasab tahay in madaxda waddankaasi ay hirgeliyaan xoog ama xeelad miday doonaan ha ku keenaan waxaa intaa dheer in qorshaha dekeduhu ahaa mid in muddo ah soo jiitamayey etoobiyankuna intaysan hadalkan qeexin si hoose ugu howlanaayeen waxaa jira in intii muddo ah ay ku howlanaayeen inay waddo ka soo bixiyaan gudaha etoobiya ilaa laga soo gaaro dekedda hobyo oo ku jirta dekedaha etoobiya lagu wareejiyey waddadaas waxay soo maraysaa duleedka caabudwaaq mujaahidiintuna way ka hor tageen wayna joojiyeen intaa kuma aysan ekaysan xabashidu waxay abaabuleen maleeshiyaad murtadiin ah oo ay ku ururiyeen dhuusamareeb kuwaasoo la doonayo in loo howlgeliyo sidii waddadaa dhismaheeda u difaaci lahaayeen dadka soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan u sheegaynaa difaaca dalkiinna iyo diintiinnu waa waajib allah u idin saaray taariikhduna ay idinkula xisaabtami doonto dadku waa inay ku baraarugaan halista ay leeyihiin madax ku-sheegan murtadiinta ah ee baasaboorada shisheeyaha wata una soo shaqo tegay siday dhulkiinna xabashida iyo kenyaatiga uga iibsan lahaayeen farmaajo oo ah nin maraykan ah kana tirsan xisbiga trump ee jamhuuriga la yidhaahdo wuxuu dadka soomaaliyeed ku beerlaxawsaday inuu yahay waddani soomaali ah balse markuu kursiga ku fadhiistay wixii ugu horreeyey uu qabtay waxay ahayd inuu xabashida u gacangeliyo qof kastoo muslimoo soomaaliyeed oo ay ka dalbadaan maantana wuxuu saxiixay in dekedaha dalka ay xabashidu la wareegto dhulka cirka iyo badda soomaaliyeed murdadiintu way iibsanayaan markii xilligooda dhammaadana waddamadii ay ka yimaadeen ee ay baasaboorada haysteen ayay dib ugu laabanayaan waxa mustaqbalkooda lagu ciyaaray waa ubadka muslimka ah ee ku nool soomaaliya dadkana waxaa la gudboon intay goorigoor tahay inay baraarugaan oo dhulka inta xorta ahna aan ku mitidno inta cadowgu naga haystana aan sidii loo soo ceshan lahaa falankeed galno arrinta kalee muhiimka ah qof walbaoo muslimoo soomaaliyeedna inuu fahmo ay tahay ayaa ah xabashida damaceedu keliya kuma koobna inay soomaaliya iyo dekedeeda qabsato balse waxay u hanqaltaagaysaa inay kacbada oo ah qiblada muslimiinta ay dumiyaan dhowr jeeroo hore ayay isku dayeen ugu dambayntiina iyagaa kacbada dumin doona siduu rasuulku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can inabiyi sala allahu caleyhi wasalama qaal yukharibu alkacbata du suwayqatayni min alxabasha marka jihaadka aan kula jirno saliibiyiinta xabashida ah keliya inaan dhulkan soomaaliyeed ee muslimka ku difaacayna ma ahane xitaa waxaan ku difaacaynaa kacbada sharafta leh iyadoo ay jiraan mu'aamaraadka oo dhan haddana haddaan allah ka baqanno oo aan sabarno waxaa la hubaa inay fashilmi doonaan dhammaan hagardaamooyinkaas ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy wain tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a ina allaha bimaa yacmaluuna muxiid ugu dambayn dadka muslimiinta ah ee waxgaradka waxaan leenahay xabashidu waxay u baxsanayso waa intii hartay dhulka muslimiinta ah inay gacanta ku dhigto maanta ayay tale idinla gudboon tahay inaad ka fakartaan soo dhicinta dadka iyo dalka muslimiintay hore u qabsatay xabashida islamarkaana u hor istaagtaan duulaankooda lixaadka leh ogaadana wallaahi waxaan jihaad ahayn inaysan ummaddan ku xoroobayn qaala allahu tacaala faqaatil fii sabiili illaah laa tukallafu ilaa nafsak waxarid almu'miniin casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallaahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila laguma badbaadin karo in loo dacwoodo maxkamadaha daaquudka ee heeg sida ay ku andacoonayaan dulaaliintii shalay iibsaday badda muslimiinta soomaaliyeed waxa keliya lagu badbaadaya waa xarigga allah inaan qabsanno oo aan isbarbar taagno wiilasheenna jihaadka kula jira gumaysiga cusub waxaan ka digaynaa cawsgeediyaadka la rabo in ummadda lagu dabo kaasoo halkudhigiisu yahay maalgashi iyo shaqo abuur haddaan dib u fiirinno taariikhda dhow gumaystihii reer yurub markuu soo galay dhulalka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan afrika wuxuu sheegtay inuu dhulka camiraayo waddooyin dhisaayo iyo dekado ganacsi xoog lana samaynaayo laakiin ujeeddadu taa way ka duwaneed wuxuuna u socday gumaysi icaanada xornimaday u tahay eebadii malage albaabkuu gumaystuhu ku xado umamka weeyaane wixii uu ajnebi kuu qabtana aayatiin ma lehe isku tiirsiba idiin eg iyo ururin xoolaade ictisima islaamkaa la yidhi gebi ahaantoode aayadaha diinta iyo sharcigu waynagu amreene axaadiista nebigay ku timid saad ku aragteene raganimo nimaan tacab ku arag aayar heli waaye ijtihaada gobonnimo dhib baa lagu ilaashaayay
haddii ummadda waxgaradkeedu aysan baraarugin waxaad arki doontaan sida loogu dhiiraday in la yidhaahdo caasimadda yuhuudda waa qudus in berrina la dhihi doono caasimadda xabashidu waa muqdisho ummaddeenna muslimka ah waxaan u sheegaynaa in mowqifka wiilashiina mujaahidiinta uu yahay inaysan aqbalin aqbalina doonin in taaka ka mid a dhulka muslimka ah lagu wareejiyo ama ay qaataan saliibiyiinta etoobiya iyo kenya intay nafanagu jirtana waxaan ballan qaadaynaa inaan difaacno diinta dadka iyo dalka allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ikhlaas iyo sugnaanna siiyo cadowgiisana nooga heelayo allaahuma kfir lana dunuubana wa israafana fii amrina wa thabbit aqdaamana waاnsurna cala alqowmi alkaafiriin wa sala allahu wasalama wbaaraka cala sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat allaahi wbarakaatu